waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
astareeliya oo ah waddan leh webiyo harooyin iyo xeebo aad u bilic wacan ayaa dadka aad arkaysaa in ay samaysanayaan doomaha kalluumaysiga iyo sidoo kaleete kuwa tamashlaynta iyadoo dadkuna ay aad u sii badanayaan mulkinaya doomahaas kala duwan balse iyada oo wanaaggaasi iyo damaashaadkaasi iyo kalluumaysigaasi lagu jiro ayaa waxa ay tahay in taasi ay laga maarmaan u noqonayso in dhanka shuruucda sida weliba ammaan helidda marka aad qofku uu wado doontaasi ama marka uu isagu ku damaashaadaya doontaasi inuu yahay mid dhanka xirfad wadidda iyo dhanka kaleete shuruucda dhanka badmushaaxaba in laga maarmaan ay tahay qofku inuu ogaado dhanka helidda haddaba ruuksada doonta lagu wado ayaa iyadu waxa ay tahay mid aan culays badan lahayn una baahan koorsooyin kooban oo mararka qaarkood maalmo aan badnaynba lagu qaadan karo adam smith oo ka socda kolejka doomaha austreeliya ayaa sheegaya in baahi loo qabo qofka isagu hawshaasi galaya ama hadday noqoto kalluumaysiga amaba sidoo kaleete dhanka tamashleyntaba in qofku uu noqdo qof isagu xirfad u leh doon wadidda ama dhanka kalluumaysiga adam smith oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi
waxa aan haatan ku sugannahay goobta tarent hoosta webiga george loo yaqaano annagoo ku sugan sutherland sheer goobta la yidhaahdo taasoo iyadu haatan mashquul la ah dadka iyagu xagaaga kalluumaysanaya gruubkayga ayuu yidhi lix qof ayaan haystaa doon kale oon leeyahayna waxaa saaran siddeed qof arrintaasi waa wakhtigan aan ku jirnana iyada oo ay tahay wakhtiga sannadku u aadka biisiga amaba cidhiidhiga dadku ay u yihiin dhanka badmushaaxa barashada dhanka badmaaxidda waxa ay u baahan tahay marar badan qofku inuu ogaado qaabka qofku badbaadada uu ku heli karo ama uu isku badbaadin karo iyo sidoo kaleete qaabka doonta ammaan ahaan uu ugu wadi karo iyo isaga oo markaasna sidoo kaleete og qaabka uu isagu haddaba sharci ahaanna u dhex mushaaxi karo baddaasi isagoo markaana qofka la barayo sida uu isagu qofkaasi badda u dhexgali karo isagoo doontiisa wata si xawaaralana mararka qaarkood ugu socon karo ama baddaba uu barosinka u dhigan karo goobaha xeebaha isagoo markaana khibrad u yeelanaya arrimahaasoo dhan dadka iyagu waddanka ku cusub ayaa marar badan su'aali ka imaan kartaa qaabka ay u dhexgali karaan badda ama hadday noqoto kalluumaysi ama hadday noqoto doon ku dhex wadid dad badan ayaa iyagu dareensan luqala'aantu inay cidhiidhi keeni karto balse ninka la yidhaahdo adam smith ayaa arrintaasi waxa uu caddaynayaa inaynan caqabad ahayn waxa uuna leeyahay If their English isn't that strong or their literacy skills aren't that strong, we can do an oral assessment with people. There's pathways available for people that, if they need an interpreter, luqada ingiliishku haddii aynan xoogganayn amaba dhanka aqoonta iyo khibraddu aynan sidaa u weynayn waxa aannu samayn karnaa qayb dhanka waraysi ah oo afka la iska waraysanayo oo qoraal uusan ku jirin dadka lagu imtixaanayo waxaa kaloo jira qaab isagoo kaletana dadka loola qabadsiiyo arrintaasi haddii ay u baahan yihiin sidoo kaleete turjumaanna markaasi kooraskooda turjumaan ayaa markaasi imaanaya oo wakhtiga shahaadadaasi ninkaasi turjumaanka ama qofkaasi turjumaankuhu uu la joogayo dadkaasi waxbaranaya oo ardada ahaa inta badanna dadka iyagu dooniddu dhab ay ka tahay jid ayaa loo helaa arrintaasi lagula qabadsiiyo dadkaasi waxaa ka mid a in la yidhaahdo mascuud oo isagu ka soo jeeda bulshada soomaalida waxa uuna leeyahay in uu qaatay darsigiisii ugu horreeyey ee dhanka badmaaxnimada isagoo sheegay in familkiisu ay hidda ahaan u leeyihiin badmaaxnimadaasi isagoo balse uu sheegay inuu doonayo doomaha dheereeya isagu inuu wado isagoo hadlayana waxa uu yidhi
and uh, we, we realized that you need a license. So here I am today. Takes a one day.
ma aanan ogayn ayuu yidhi inaad u baahan tahay inaad laysan u qaadato si aad u caydhiso ama aad u wado biyaha dhexdooda doomaha dheereeya waxaan maanta ogaanay ayuu yidhi inaan u baahannahay laysankaasi waxayna qaadanaysaa hal maalin oo koorasa sidaa daraaddeed waa arrimaha caadiga ah oo aad baranayso kuwa asaasiga ah iyo sharciyo kooban oo aan aad u badnayn aad yayna ku cabsiinin arrintaas ayuu yidhi ma aha wax cabsi keenayse haddii doonwadiddu ay u baahan tahay ruqsad sidoo kaleete kalluumaysiga ayaa isaguna ruqsad u baahan mar walba iyada oo qof walba oo siddeed iyo toban jir ka weyn uu u baahan yahay inuu laysan kalluumaysi inuu helo isagoo laga soo iibsan karo waaxda iyadu dhanka wasaaradda arrimahaasi qaabilsan iyadoo ay tahayna middii qofka looga baahan yahay in uu bixiyo lacagaan aad u badnayn oo ku xidhan wakhtiga markaasi uu isagu doonayo hadduu wakhti kooban doonayo iyo haddii wakhti yar dheer uu rabo kalluunka ayaa dabashadiisu lafteedu ay xadidaad saaran tahay dhanka nooca iyo dhanka sidoo kaleete baaxadda aad soo qaadan karto maalinkii tod yang ayaa waxa uu isagu sheegayaa inay laga maarmaan tahay qofku inuu aqoon u leeyahay shuruucda kalluumaysiga ee maxalliga ah goobta uu joogo waxa uuna yidhi certain species of fish they have bags and size limits. If you have any undersized fish, they'll fine you. If you have noocyo qaarkood oo dhanka uh, kalluunka ah ayaa iyagu waxa ay yihiin kuwo la xadiday dhanka baaxadda aad kalluumaysanayso iyo dhanka inta kiila amaba inta aad qaadan karto kalluunka waxaa iyadu markaasi jirta waxay tahay kalluunka isagu aan wakhtigii la kalluumaysan jirin aan gaadhin sidoo kaleete halkaasi ganaax ayaa lagula beegsanayaa haddii aad kalluun badan urursato oo xad dhaafsanna waa lagu ganaaxayaa sidaa daraaddeed waxa ay tahay sida ugu wanaagsan in aad mar walba ku koobnaato waxa baahidaadu ay tahay kalluunka qaarkii waxa uu yahay mid isagu aanba la cunin si guudba kuwa qaarkoodna waxa ay tahay kuwa la ilaaliyo kuwa qaarkoodna waa kuwa iyagu sii dabar go'ayaba oo aad loo ilaaliyo sidaa daraaddeed waxa arrintani ay tahay midii ay qofka ku xambaarayso inuu isagu dhanka kalluumaysiga duruus ka qaato sidaa daraaddeedna uu ogaado sida loo kalluumaysto iyo goobaha laga kalluumaystaba astreeliya ayaa dhanka kaleete waxa ay leedahay goobo iyagu markaasi xeeba ah oo aad iyo aadba khatartoodu ay u badan tahay inkasta oo dadka fursado badan ay ka helaan balse khataraha ka imaan kara ayaa aad u sarreeya taasoo ay tahay qofku mar walba inuu ka digtoonaado wakhtiga uu u baxayo kalluumaysiga marar badan waxaa laga digay qofku inuu keligii kalluumaysi isaga baxo goobaha markaasi dhagaxlayda ah amaba aadka khatarahoodu ay u badan yihiin waxaa kaloo iyaduna jirta qofka in loo baahan yahay marka uu kalluumaysigiisa qalab u qaato qalabkaasi waxyaabihii ka soo hadha amaba meelahaasi kaga hadha ee hadhaaga ah ee dadka khatarta gelin kara amaba xayawaanka noolaha aba khatar gelin kara in uu markaasi ka ururiyo halkaasi oo uu nadiif ka dhigo meesha uu isagu markaasi ka kalluumaystay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho